Qoysaskan oo u badan haween iyo carruur isla markaana ku nool kaynka dabada ee ku yaal xaafadda Antipater laanta Bacadaha ayaa xilligan wajahaya baahiyaha dhanka adeegyada caafimaadka. Kaynkan ayaa ku yaala cirifka koonfureed ee xaafadda Antipater, kaasi oo aan lahayn adeeg caafimaad sida MCH, kaasoo barbilow wanaagsan u noqon lahaa adeegyada caafimaadka ee ay u baahan yihiin qoysaskan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warbixiyay xaaladaha ay ku sugan yihiin xilligan, iyagoona codsaday in lala soo gaaro gargaar dhanka caafimaadka ah.
Wax lagu haysto ma lihino. Daawo laguma haysto, daryeel laguma haysto. Xagayo Ilaahay unbaan iskaga fadhinaa un kaamka. Caafimaadka Ilaahay kuma qaata xilliyaha roobayaha ilmaha qandho badanaaba oo xanuun badanaa iyo dadka waaweynka ahba. Ilaahay kuma qaatee xanuun iyo Ilaahay kuma qaatee caajis dadka kuma yara hooyo daawo iyo daryeelna laguma haysto meeshaan isbitaalna ma haysano Ilaahay kuma qaatee daryeeel kale intoon haysanana ma lihina hooyo isbitaal waxaan ku geysanana ma haysano oo dad tabareedaan iska nahay dabkaan marna qadaynaa marna quudaynaa hooyo oo aad ugu dayacan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa u jeedaa annagana waa u jeednaa ee baahi iyo rafaad iyo dhibaatana guryaheennaadba uga jeediinbo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa waxaan u baahannahay inaad noo keentiin aan u baahannahaan rabno xanuunna waa jira waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn haayaan inuu naloo keeno hayadaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku dayacannahay caafimaad wax walba waa ka dayacannahay